ha ahaadaan arrimaha siyaasadda arrimaha dhaqaalaha kan maamulka kan bulshada tacliinta cadaaladda amniga caqiidada iyo dhaqanka suuban sida u hirgalay dhammaan arrimahaas waxaa loo baahan yahay iyo kuwa badan oo aan meesha ka sheegayma kulligooda mid walba mid mid inta loo soo qaado la qadariyo maxaa ka hirgalay maxaan u hirgelin in ummaddii marata arrimaheeda la qadariyo waa lagama maarmaan ka bacdina loo doorto yaa wadi kara yaa qaban kara haddii kuwa hayaan ay wanaagsan yihiinna loo cusboonaysiiyo haddii kalena laga wareejiyo cid kaloo alla ka cabsi lahoo ummadda ka maxaya in la keeno waa lagama maarmaan saa daraaddeed waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan indheelgaratada waxgarasha waxgarata yani indheelgaratada iyo aqoon-yahanada culamaa udiinka dhalinyarada haweenka dhammaan shacbiga sheekh iyo shaab kulligooda waxaan ku talinayaa inay degaankooda iyo goboladooda iyo qarankooda u fadhiistaan qadariyaan oo markaana go-aan iyo sidii tale ay ka jeedinayaan ujeediyo dhammaan xildhibaanada baarlamaanada ha ahaadaan kuwa gobolada iyo kuwa federaalka laftoodan waxaa loo baahan yahay in ay ciidan sidoo kale qadarinta iyo qiimeynta ay sameeyaan dhegeystaan codka shacbiga shacbiga codkiisa ayay xilka u hayaan la dhegeysto oo haddii alla ku rooyahay meelaha iyo guuxa ay qabaan in la tixgeliyo waa lagama maarmaan waa inaan yeelanaa dhammaanteena heer federaal iyo heer dowlad goboleedba inaan yeelano dowlado oo u adeegaya danaha soomaaliyeed